jarjarayd oo siwada jareen gobodan gudoomiyaha degmada iyo hokayaha degmada gacanlibaah yaa weybayo fariinandirana bulshada gacanlibaah taasoo anglajeedsi haayee in yubiyan anshuurta ka waajibta ee sanadlaha e aan ka horeyn hokayaha degmada gacanlibaah shukri cusmaan cumar ayaa faahfaahin ku biidi anshuurta luqufadow in yubiyan bulshada degmada halkan waxaan ka salaamayaa dhammaanba ummadda reer somalilan gude iyo debedba waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan si gaara usii salaamayaa bulshada ku nool degmada gacanlibaax oon leeyahay ku ciida caafimaad iyo cimri dheer haddaan intaa dhaafo ka degmo maamul degmo ahaan waxaanu bulshada ku nool degmada gacanlibaax hadday tahay meherado hadday tahay guryaha sida seesaska guryaha ardayadaha liisamada dhulka bannaan dhammaanba dadweynaha le waxaanu ka codsanaynaa inay si daksaa iskaga soo bixiyaan cashuur sanadeedkii ku waajibtay hantidooda waayo cashuurtu cashuur la-aanteed wax allo wax inoo hirgelayaa ma jiraan wax allo wax inoo hagaagayaa ma jiraan sidaa darteed waxaan bulshada reer gacanlibaax ka codsanayaa inay iska soo bixiyaan cashuurta ku waajibtay khaasatan waxaan si gaara ula hadlayaa dad kale seesaska intay meelun seesaan iskaga tegaya ee aan wax cashuura aan ka bixin ahayn taas oo haddii ay iska soo bixi waayaan cashuurtaa aanu ku wargelinayno in dhammaanba seesaskaa lagala wareegi doono iyo dhulkaa intay dayrteen ay iskaga tageen sidaa darteed waxaanu uga digaynaa dadweynaha intay dadkaa meesha intay seestaan seesasta iyo baloogyada iskaga tegaayeen dib ugu soo noqonayn in lagala wareegayo dhammaantood waxaynu ku wargelinaynaa inay fuliyaan awaamiirta maamul degmo gacanlibaax cabdirasaaq yuusuf ismaaciil gudoomiyaha degmada gacanlibaah yaa dhanshay weliba usi ku hadlay muhiimadii lata biyowka canshuurta qofkii biyo waayna in lagu qaado doono tallaabo sharci marka waxaanu qaadi doonaa ololo cashuurta lagu ururinayo oo aada guud ahaan degmada gacanlibaax hadday tahay liibsamadii ku waajibtay meheradaha hadday tahay ardayadihii iyo hadday tahay cashuurtii kale ee laga qaadayaba marka dhammaan shacbiweynaha degmada waxaan farayaa ama ku wargelinayaa inay isagu dhaqsaha badan la iska soo bixiyaan cashuurtii ku waajibtay sanadkan laba iyo labaatan iyo tii hore ku baaqatayba waxaan fariin gaara u dirayaa shacbiweynaha samaystay seesaska iyo diirarka daafaha magaalada ah kuwaasoo intay sharciga u samaysteen ama ay fayl fayl u samaysteen aan cashuurtii bixin iska dhoofay in si deg dega tallaabo loogu qaadi doono dhammaan wixii deyr ku yaalla degmada gacandibaah ee aan cashuurta iska bixin ayaga waa la duminayaa diirarkoodii dowladda hoosena tallaaba ay ka qaadi doontaa hadday tahay dhulkoodii in la wareegtay hadday tahay feerashoodii in karsashaba marka waxaan u sheegayaa dadka aan cashuurta iska bixin sida ku dhaqsaa badan cashuurta inay iska soo bixiyaan bish intaa dambe lixdaa bilaad oo ololii sanadkan la galayna ciddii aan cashuurta iska bixin tallaabo sharciga ayaa laga caban ayaa laga qaadi doonaa iyon laga soo cabanin qofkii cashuurta aan bixin ama sanad lagu leeyay ama ama in wax ka badan lagu leeyay yuu naga soo caban insha allah hogeysiiska halkan waxaan u marinaynaa cid kasta oo ciddii dabadda joogta iyo ciddii gudaha joogtaba inay cashuurta iska soo bixiyaan hadday tahay liisan iyo hadday tahay ardiyadba